reerow daljir waa idin salaamayaa idinka iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka reer puntland su-aashaad weydiisay haddaan usoo noqdo waftigaas horta waa maqalay inay yimaadeen anigu dadkii la kulmay ka mid ma ahayn laakiin warkoodu suuquu yaalay oo ama dadkii la kulmay baanu qaar la aragnay ama warar kalaanu warar baanu ka hel marka kolley wax hadda isafgarad rasmiya oo ama meediyaha la siiyey ama iyaga iyo dadkii ay halka ugu yimaadeen oo ay isqaabileen ay soo saareen oo mujtamaca hadda loo soo jeediyeyna ma jirin nimankaasi waxa ay la socdeen marka sidaasaysan wax wadaxa u ahayn hadda inta laogyahay waayahay yay la kulmeen maxayse u sheegeen dadkii ay la kulmeen
horta nimankani markaan inta aan ka ogahay wax ka taabto waxaan qabaa niman ku yimid saaxiibtinimo kooxeed bay ahaayeene niman hadda ama dawlad ka wakiila ama qabaa'ilo laba jaaniba oo diriray ka wakiila ma ay ahayn dad shakhsiyaad ah oo si saaxiibtinimaasa shakhsiyaad kale ama ay ugu tageen ama u cazimeen oo ugu yimid bay ahaayeen waxaa dhacday bishii rabadaanka dhexdeedii guddi guddiga u samaysan abaabulka iyo wacyigelinta difaaca puntland oo gobolka nugaali iyo gobolka mudug ka kooban annagoo ah baa galab galbaha ka mida waxaa noo yimid niman lix nin iyo toddoba mid ay ahaayeen aan haddeer sixi karin nimankaasi waxay isugu jireen siday noo sheegeen niman culimaa iyo niman ganacsataa odayaallo lama socon isimane kuma jirin markaas fariin baa carada soo gashay iyo war ah in wafdi somalilan ay imaanayaan inay la soo hadleen niman culimaayo halkan jooga inay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaanu wada hadal iyo waanwaan furo arrintaas dhinacan reer puntland raggii hawshaas ka wakiilka ahaa runtii niman markii horena dee jiidaha iyo dagaalka iyo hawlihii saameyn badan kula ma ahayn oo wax badan kala socday haddii ay arrintii damceenna xoogaa waa lagaga hor yimid hawshaas oo waxaa la yidhi waktigan nimankaasi haddii ay idinla soo hadleen oo hadalkaa idiin keeneen waxaad ku tirahdaan reeraynu kala nahay deegaankana waa kala nahay soomaalinimadana waa wadaagnahay deegaamadiini taga annaga hadday nala shireen qoladeeda guddiga hameenkii waxay noo caddeeyeen inay nimankaas soo codsadeen niman culimaana hawshaa ay garwadeen ka yihiin laakiin ay doonayaan inay yimaadaan iyaga niman culimaa iyo niman ganacsataa iyo niman isimaa halkaana ay rabaan inay la kulmaan isimo iyo ganacsata iyo culimo dabcan culimadu ama nimanka hawshaa budigaha u ahaayo abaabulaya oo magaca culimada wataa waa nimanka la yidhaahdo ictisaam culimo kale oo hadda culimo reer puntland oo u dhan oo qaybaha kaleo culimada puntland kuma jirin magaca culimaduna dee waa waa ballaaran yahay laakiin magaca culimada nimankaasaa wata hawshana iyagaa budiga u ahaa annagu hameenkaa waa u caddaynay waxaanu ku niri nimankaa hana keeninina idinaha aadinina waxay hadda qaban karaanna lama arko hadday idinla soo xiriireen nimankaas waa beel waa reere isaaq la yidhaahdo hadday wax maqlayaan ama wax iska qaban karaan ama dadkooda dhexdooda sumcad ku leeyihiin wiilashooda ha ka kaxaysteen dadka deegaamadiisa dadku waa kala guri waa kala deegaan guryahoodai ha tageen halkaa ha ku ekaadeen derisnimada iyo sidii loo wada noolaan lahaa deris loo noqon lahaa markaa ha laga wada hadlo arrintaasi marka runtii waa nagu dhibsadeen oo ma ay soo dhaweyn oo waxay rabeen midbaasiday waxu rabeen inaanu wax ula qaadano waxaa igu maqaalaa inay marka nimankii tageen oo hargeyso tageen
waayahay waftigaa waftigaa hargeyso tegey waxaa madax u ahaa oo garwadeen u ahaa oo hawshaa ololeynayey oladaa culimada magaca culimada wadato la yidhahdo ictisaam hadday hargeyso tageen oo nimankii sarkeen waxay waxay nala ku yidhi waxay yidhaahdeen aynu baaq nabadeenna soo wada saaro arrintan qaramada midoobay iyo u n k ay kalqaalinayaan oo aqolo ciidamadana in xooga la kala durkiyo wadahadalla la furana aynu arrintaas jeedino labada dhinacna aynu u jeedino in nabad laga wada hadlo qoladaani sida lelaleeya annagu goobjoog ma anaan ahayn baaqay hadda qoraal iyo baaqay soo wada saareenna ma anaan arag waxay yidhahdeen arrintaa dhinac ayaa ka garmi mayso deegaan dadka reer puntland ama deegaan daarood inta meelaha isaaq ku jiraan wax nabado aanu geyn karra iyo wax wada hadal oo aanu furi karraa ma jiraan deegan xaaladiisa halkaas taaganta marka arrintaa haddaad samayn kartaan sameeyay ku yidhaahdeen sida nala ku yidhi warkaa hadday jeediyeen ayna soo noqdeen nimankaasi culayskii iyo shakigii iyo xasaradii badnayd oo dadku ka qabay xoogaa maalmihii hore waa degtay laakiin hadday yimaadeen haddee waxaa noo xigtay maalin shanaad miyaa mise maalin afraad maalin shanaad inay ahayd baan filayaa maalin lixaad middood waxaa la yidhi wafdi hargeysa kasoo duulay baa eraboort kasoo degay waxaa nagu maqaalaa inay la kulmeen oo qada loo sameeyey isimo ka mid a isimada puntland iyo qoladaas ictisaamka cuqaal hadda anigu fadhigi ka qayb gashay ma maqal waxaa nala ku yidhi haddaanu hameenkii xogtoodii raadinay oo wax lagu wada hadlay aanu raadinay waxaa nala ku yidhi nimankaas si wanaagsan baa loo qaabilay waa la soo dhaweeyey wadahadal baa furmay waxay la socdeen iyagaa soconaya waxaa la yidhi sheega iyaguna waxay yidhahdeen waxaan rabnaa in nabad laga wada hadlo waxaa nala ku yidhi waxaa la hadlay garaad saleebaan isaguna wuxuu u sheegay inta ay deegaan dadkan reer puntland leeyihiin hal taaka kaga jiraan inaanaan wax wada hadala idinla furayn waayo dhulkiini burcad duulaan kuma ahin berbere uma soconno hargeysa uma soconno reeraynu kala nahay isaaq baa la idin yidhaahdaa annagana harti beri baanala harti baa nala yidhaahdaa reer puntland baanu nahay idina somaliland baa sheegateen nimanyo haddaad niman culimaad tihiin oo niman ganacsataad tihiin oo niman isimaad tihiin oo dadkiina miisaan ku dhex leedihiin ano anigoo garaad saleemaana gurigeyga laascaana ku yaalaya ilmahayga iyo reerkayga ma tegi karo niman isaaqa iyo niman gadabiirsayaana uga maqna waa laygu soo duulay haddaad ilaahay taqaanaan oo niman wax qabanaya tihiin caruurtiinana meesha ka kaxaysta iskuna noqdo guryihiinni taga hadalkii waxaa nala ku yidhi dhinacan reer puntland halkaasu ku xirmay
waayahay waayahay nabatoone marka qorshayaashii ay qoladaas u socdeen oo dhan ma waxay noqdeen kuwo markaasi aan midho dhalin mise waxa jira qorshayaasha qaar laysla afkartay
annagu horta sida aanu wararka ku helayno goobjoog marka horaan kuu sheegay oo shirar kamaanaan qaybgal laakiin goobjoogayaasha qaybtoodaan mararka qaarkood arkaynay nimankaa maalintaa qadadii iyo kulankii la isugu yimid hadalkii halkaas ku xirmay iyaguna waxay yidhaahdeen annagu wiilasha jiidda jooga nin baa mushaar siiya isagaana kaxayn kara meeshana isagaa keenay
waayahay waxaa nagu maqaalaa hadalkaasina wuxuu dhalay in la yidhaahdo marka haddaydaan xabadda ninka ridaya aydaan taladiisa iyo maamulkiisa wax ku lahayn nabadda aada u socotaan marka maxaad ka qaban kadhaan waxaa igu maqaalaa marka haddii hadalkii halkaa joogay isimadii maalintii qadada wax ka sameeyey oo nimanka ay wada hadleen kulankooda halkaas ku xirmay intii ka dambeysay nimankaa hadda cid dambe ay isqaabileen oo rasmiya ma maqal waxayna u joogeen oo marti u ahaayeen qoladan wadaadada ictisaam iyagay la joogeen kadibna waxaa laygu yidhi waxay dhoofeen shalay
nabadoone waxaa nagu maqaalaa inay codsadeen inay la kulmaan madaxweynaha taas maxaa ka jira
warkaa waa maqalay madaxweynaha inay la kul yidhaahdeen waxaanu u baahannahay bal inaanu madaxweynahana aragno fariinaanu ka wadno muusena aanu u gudbino isaga muusena ay wada hadlaan laakiin sida naloo sheegay madaxweynuhu arrintaas ma uu aqbalin iyaguna sidaasay ku tageen iyagoon qaabilaadaasna aysan helin inay la kulmeen oo uu sideeda u diiday iyo inay isarkeen xaqiiqadii runtii hadda ma hayo waayo in been la sheega ma rabo waxaana waa meediye laakiin kolley wadahadalkii ay codsadeen ma uu fulin oo muuse iyo madaxweynuhu ma ay xiriirin xaaladaasna intaasaan kaga warqabnaa iyaguna hadda hargeysa iyagoo nabad qaba ku noqdeen annaguna hadda wax intaa ka badan oo aanu ka hayno male shacabka reer puntlandna runtii arrintaas walwal badan iyo isla hadalhayn tiro badan miyi iyo magaalaba waa la iska weydiinaya nimankaas qaabka ay ku yimaadeen hadday nimanku qaab qabiil ku imaanayaana puntland waa beelo badan oo tiro badan qolo biriyority gaara lahoo iyagu nimankaa wadaxaajood gaaray la gelayay ama ay ugu imaanayeenna ma jirin haddii qaab dawladeed iyo maamulo loo wada hadlayana hadde maamuladii maamul baa dalka ka mas-uula oo mas-uuliyadda iyo talada iyo arrinta leh wakti hadda maanta iyadoo dhulkii la haysto oo dhaawacii meel walba daadsan yahay oo maxaabiis meel walba taal oo dagaal dalkii dagaal ku jiro oo ninkii soo duulay uusan duulaankii inuu ka saaro uusan rabin in la yidhaahdo waranwarye iyo ergaa inoo imaanayso oo arrintaas kolley anigu runtii shaksi ahaanna kuma faraxsanayn dadkana intaan ka ogahay raalli kuma ay ahayn aad baana arrintaa looga xumaa nimankan la yidhaahda ictisaamna waxaa fiican warkoodu inuu caddaado inay niman puntland la qadiyada yihiin iyo inay niman si kale u shaqaynaya yihiin waayo waxaad moodaa maamul ka awood badan maamulka dhaqan oo dalka ka jira iyo kan dawladeedoo jira labadaba niman meeshay rabaan iyagu iska aadaya cidday rabaan casumaya warkay rabaan geynaya siday rabaan u dhaqmayay u eg yihiin oo aan dadkii la tala ahayna iyagu siday la tahay wax u wata marka anagu hawshaa intaan ka ognaada arrintaa wey aada baa umahadsan tahay nabada